deegaanka janaac cabdalle oo ka mid a deegaanadii sanadkii hore laga saaray al-shabaab oo ay la wareegeen ciidamada jubbaland ayaa waxaa soo food saaray dadka ku dhaqan deegaanadaasi dhibaatooyin dhanka nolosha ahi gaar ahaana dadka deegaankaasi ma haysaan goobo caafimaad oo ay haweenku ku dhalaan goob waxbarasho oo carruurta wax lagu baro iyo sidoo kale adeegyada asaasiga ahi ee dadka deegaanka ay u baahan yihiin dhowr jeero hore deegaankaasi waxaa gaaray mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka jubbaland kuwa oo dadka deegaanka u ballan qaaday in ay ka hirgelin doonaan deegaanadaasi adeegyo horumarneed oo bulshada ay u baahan yihiin gaar ahaana adeegyada arrimaha bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo sidoo kale adeegyada biyaha hase yeeshee mas-uuliyiinta maamulka ee deegaankaasi gaaray ayaana marnaba ka hirgelin deegaanka janaac cabdalle adeegyo bulsho oo dadka deegaanku ay u baahan yihiin cabdulaahi axmed faarax oo ka mid a odayaasha deegaanka ayaa v o a uga warramay xaaladda dhabta ah ee deegaanka ka jirta isagoona baaq u diray mas-uuliyiinta maamulka jubbaland si wax looga qabto adeegyada caafimaad waxbarasho iyo tambiyo ay u baahan yihiin dadka deegaanadaasi wasiirka beeraha noo yimid wuxuuna yidhi waxaan idin hayaa buu yidhi cagafcagafyo matooro macal siligii beeraha lagu oodayay waa diyaar janaac cabdulla wax u soo baxay weeye buu iyaguna kolkay naga laabteen weli kale mayna nagu soo noqonin oo waxaan malayn way la daaheen iyaguna marka niyow dawladda annagu haddii dawladda jubbaland waa dawladdanadii waan taageersannahay aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsannahay inaan maaragtay maalin walba noo timaado laakiin waxqabadkii xagga waxqabadkii kama hayno maaragtay qoladii oo beeraha nogumayna soo noqonin qoladii caafimaadku mayna nagu soo noqonin safiyo cali maxamed waxay ka mid tahay haweenka ku ganacsada deegaankaasi islamar ahaantaana degan deegaanka janaac cabdalle waxay sheegtay in haween tiro badan ay saameyn xoogan ku reebtay marka ay dhalayaan dhibaatooyin soo gaaray adeeg caafimaad la-aanteed waxaanay sheegtay in haba yaraatee haweenka deegaankaasi aanay lahayn goob caafimaad oo ay ku umulaan haweenka sida ay sheegtay maxaan waan hooyo waxaan ahay ka ganacsato janaac cabdale ganacsi ku haysato ammaankii maasha allah wuu sugan yahay aad iyo aad waxaan ka ganacsanaa sida hadda alaabta hadda aad arkaysiin oo kale raashinkaoo kale bagaashkaoo kale daawadoo kale ilmaha horta waxbarasho ma haystaan qaasad ahaan iskuul ciyaal badan janaac cabdale aaday u yimideen oo hadda dugsi yarbaa hadda la furay wax iskuul ah ma laho oo mancaamad hadday noqoto tan labaad caafimaad xaggiisan kaala hadli hooyo waxaa jirto eriyada ku dhalayso oo aan xataa aan haysan daawadii aan haysan magaceysigii waxaa noo dhow xeeradii noogu dhow okay hadday maal cadii ay tahay xorada waa micnaha isaga waa lagu gargaar laakiin habeen madow hooyo hadday joogto meel aan ambalaas aan lahayn dhibkeeda ayay leedahay waxaa noogu dhow buulgadud haddii xataa buulgadud lasii gaarsiin lahaa xataa gaari oo noo joogo oo annaga micnaha oo heega noo ah oo xagga caafimaad ah oo garab nagu siinaa taas horta ma haysano tan kale m c h qolada wasaaradda caafimaadka ayaa mar daawo noo keenkeentay wiiglana waaye oo daawo sida raba baahidii ma tiri karto wasaaradda caafimaadka waxaa jira m c h badan hay-ado badan oo caafimaad ah muhiimadda waa in meel caafimaad ah muhiimadda ay noo samayso jubbaland madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere oo dhowaan deegaankaasi booqday ayaa mar uu la hadlayay dadka deegaanka waxa uu sheegay in uu u ballan qaadayo dadka deegaanadaasi inuu wax ka qabto baahiyaha ay ka cawdeen ee ku aadan in aysan haysan dadka deegaanadaasi adeegyo caafimaad mid waxbarasho iyo sidoo kale adeegyada asaasiga ah ay u baahan yihiin sababtoo ah wax ohay ilaahnu ogaanala ogna dhinaca horumarinta waan ka tashanaynaa waxna waa la qabanayaa dhinaca caafimaadka dhinaca meesha maamulka degmadii deegaankii dhinaca saldhiggii dhinaca daawada xoolaha dhinaca gargaarka bini'aadnimo dhinaca biyaha meel fiican ay imanaysaa aad iyo aad ugu hambaliyana ugu ammaanayaa wasiirka biyaha iyo tamarta hadduu soolarkan idin xelaayo eelkii hore noo hagaajiye eel cusub noqonaayo soyna ammaanna ma ya aad iyo aad wasiir umahadsan tahay waxaan kaaga mahad celinaynaa waana kugu hambaliyaynaynaa qolooyinka kalena ma fadhiyaane shaqay ku jiraan hoos way wadaan maanta kala imaan ayagoo ayagoo ayagoo dhana wadana waa idin imaanaya saldhigga goobaha saldhigga u ah waan joogto imaan doonno haddii alleed waxaa ka mid ah janaac cabdalle waxaa ka mid ah buurxaaji waxaa ka mid ah zanguuni meelaha hadeertaan ciidamada fronti oo ka fadhiyaan si joogtaanu imaan doonaa haddii alledmuaanida ka warqabeena
janaac cabdalle buulo xaaji iyo deegaano kale oo ku dhowdhow deegaanadaasi oo kismaayo ilaa lixdan kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan waxaa laga saaray al-shabaab waxaana haatan ka jira dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi iyadoona sidoo kale dadka deegaanadaasi ay ka cabanayaan in carruurtoodu aysan haysan goobo waxbarasho iyo goobo caafimaad oo haweenka ay ku dhalaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo